halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oad si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka ood nagala socotaan boggeena v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha julaay waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo xuseen barre aadan
qodobada ad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo soo afjartay weeraradii lagu qaaday hoteelada weheliya iyo siyaad ee magaalada muqdisho toban daqiiqo ka hor ciidamada nabadgegidda waxay heleen xog sheegaysa in baabuur noocaas oo qalax wado uu jidka mataal mukarama uu soo maraayo waxaa iyadana nasiib wanaag ahayd in baabuurka iyadoo lagu daba jiro la raadinaayo oo meeshii hoteel wehliya afkiisa markay marayeen ciidamadii nabadgegidda inuu qanaxa dhacay oo gaariga uu galay hoteel wehliya ku qaxiyay oo aysan u suurto gelin oo ciidamadii amniga nabadgegidda ay ka dabagaleen meesha
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan sidii labadaasi weerar ay u dhaceen markay saacaddu ay ahayd abbaarihii lixdi iyo shan iyo toban daqiiqo xilligii salaada maqrib maadaama soon la ahaa waxaanan u taagnayn laftigeena salaada maqrib ragcadii koowaad ayaanu dukanay oo tii labaad anagoo ugu istaagnay ayaa waxaa dhacay qarax weyn ee meeshii aanu ku dukanaynay
sidoo kale waxaad maqli doontaan falaqin ku saabsan amniga muqdisho iyo qodobo kale ayaaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku guulaystay inay dib ula wareegaan laba hoteel oo ay kooxda al-shabaab xoog ku qabsadeen fiidnimadii xalay ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa weeraradaasi ku dhintay lix iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen saraakiil iyo dad goobjoogayaal ah weerarka koowaad ayaa lala beegsaday hotel weheliya markii saacadda muqdisho ay ahayd qiyaastii lixdii fiidnimo iyo shan iyo toban daqiiqo baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa sababay qarax xoogan kadibna waxaa gudaha u galay hoteelka maleeshiya hubaysan hoteelka ayaa waxaa iska lahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka islamarkaana ah ganacsado lagu magacaabo ciise weheliya maalin oo la sheegay in isaga laftiisu uu ka badbaaday weerarkan inkastoo ay ilo xog ogaalahay oo lagu kalsoon yahay ay sheegeen in dhaawac fududi uu gaadhay sida uu sheegay wasiirka amniga qaranka ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed toban nin oo weerarka toddoba nin oo weerarka hore soo qaaday ayaa dhammaantood la dilay dadka kale oo ku sugnaa gudaha hoteelka ayaa v o eda u sheegay in hal sarkaal oo askari ah la dilay laguna dilay hotel weheliye wasiirka ayaa sheegay in laamaha ammaanku ay heleen war sheegaya in laba baabuur ama aan idhahdee baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu wareegayay agagaarka jidka maka almukarama oo ah halka ay hoteelo badani ku yaalaan waxaana uu sheegay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee gaashaana islamarkii qaraxu uu dhacay ay hoteelka soo gaadheen maadaama ay agagaarka heegan kasii ahaayeen qaraxa labaad ayaa lala beegsaday siyaad hotel oo isla jidka maka almukarama ku yaala goobjoogayaal ayaa sheegay in dabley ka tirsan al-shabaab ay la dagaalameen ilaalada hoteelka ka hor intii aanay goobta soo gaadhin ciidamada gaashaan weerarka dambe ayaa socday ilaa iyo koob iyo tobankii habeennimo ee saacadda magaalada muqdisho wasiirka amniga qaranka ayaa sheegay in shan ka mida al-shabaab lagu dilay weerarka labaad taasi oo tirada lagu dilay amabase laga dilay al-shabaab ka dhigaysa laba iyo toban qof cabdiqaadir khaliif xiirey oo ka mid ah maamulka hoteelka siyaad ayaa v o da u sheegay in mid ka mid ah shaqaalaha hoteelka isaguna weerarkaasi ku geeriyooday
sargaal oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in ilaa isniinta lagu kordhiyey xilliga wadaxaajoodka iiraan iyo lixda quwadood si ay heshiisku meel gaara uga gaadhaan barnaamijka nukliyeerka ee dalka iiraan sargaalka ayaa sheegay in si wakhti dheeraad ah loo siiyo waanwaanta ay dhinacyadu isla garteen tallaabooyin farsamo oo ogolaanaya qorshaha wadaxaajoodka ee lagu heshiiyey inuu sii socdo tan iyo saddex iyo tobanka julaay oo ku beegan maalinta isniinta qorshaha wadaxaajoodka ayay gaadheen dhinacyadu bishii abril waxaana laga soo gudbay wakhti kama dambaysta ahaa oo labada dhinac ay dhigteen oo ku ekaa soddonka bisha juun gelinkii dambe ee jimcihii ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry waxa uu sheegay in horumar la sameeyey wuxuu sheegay inay harsan yihiin laba qodob oo adadag ayna wakhti dhow u fadhiisan doonaan kan gugaadhistooda waxaasoo ku adkaysto oo uu yidhi waan xallinay qodobadii harsanaa horumarna waan samaynay gelinkii hore jimcihiina kerry waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jafaad sariif iyo saraakiisha arrimaha dibadda ee midooda yurub mar la weydiiye haddii uu kusii sugnaanaya caasimadda awsteriya ee ay wadahadalladu ka socdaan ayaa zariif waxa uu wariyaasha u sheegay oo uu yidhi sidaas ayay u muuqataa wuxuu sheegay inaanu jirin wakhti kama dambaysa oo la qabtay heshiisna uu doonayo baarlamaanka dowladda griega ayaa ansixiyey qorshaha dhaqaale ee ay xukuumadda dalkaasi soo gudbisay tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaal lagu doonayo inay dowladda griigu ku hesho amaaha ay aada ugu baahan tahay oo laga filayo midowda yurub xubnaha baarlamaanka ee griig ayaa xili dambe oo xalay ahayd isugu yimid fadhi gaar ah kaasi oo socday ilaa habeenbarhkii waxaanay xildhibaanadu dhegaysteen codsi uga yimid ra-iisul wasaare alexis sibras waxaana uu ra-iisul wasaaruhu u sheegay baarlamaanka inuu rajaynayo in griigu ka baxo halganka adag ee ay ku jiraan waxa uu ku tilmaamay wadahadalladii bilahan ay kula jireen midowda yurub sidii dagaal ay u dagaalamayeen xuquuqda dadka griig ah oo ay ku jirtay xukuumaddu qorshaha cusub ee ay soo bandhigtay xukuumadda griigu ayaa waxaa qayb ka ah lacag laga jarayo dadka howlgabka ah iyo cashuuraha qaar oo la kordhinayo waana shuruudo ay hore u dalbadeen midowda yurub amaahda amaahda bixiya oo ay diideen dadweynaha griigu kadib markii afti laga qaaday subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aad warkaba ku maqlayseen ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda laba weerar oo mataano ah oo lagu qaaday hoteelada weheliya iyo siyaad ee magaalada muqdisho fiidnimadii xalay ugu yaraan afar iyo toban qof oo u badan dableyda al-shabaab ee weerarka qaaday ayaa dhimatay lix iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen sida weerarku haddaba u dhacay waxaa warbixintan nooga diyaariyey haaruun macruuf
ururka al-shabaab ayaa weeraro mataanaha ku qaaday laba ka mid a hoteelada magaalada oo ay ku badan yihiin siyaasiyiinta iyo dadka kale u shaqeeya dowladda weerarka hore ayaa dhacay wax yaruun kadib lixdii maqribnimo xilligii loo fadhiyey afurka ramadaan waxaana weerarka hore lala eegtay hoteel weheliye wasiirka kalluumaysiga ee khayraadka badda ee dowladda federaalka maxamed cumar caymow ayaa ka mid ahaa dadka ku sugnaa hoteelkaasi ee ka badbaaday weerarka ismaaciil xuseen farjar oo ka tirsan v o eda ayuu u warramay markay saacaddu ay ahayd abbaarihii lixdi iyo shan iyo toban daqiiqo xilligii salaada maqrib maadaama soon la ahaa waxaanan u taagnay laftigeena salaada maqrib ragcadii koowaad ayaanu dukanay oo tii labaad anaka ugu istaagnay ayaa waxaa dhacay qarax weyn ee meeshii aanu ku dukanaynay ayaa waxaa isla markii waxaa soo dhacay muraayadihii iyo jaqafyadii iyo wax alla wixii meeshii aan agabki ahay ee aanu ku dukanaynay meeshuna waxay ahayd meeshii wax ay ka dhaceen ay u dhaweeda hoos oo receptionka hoteelka ayay ahayd adigu jameeco ilaa iyo laba saf oo buux buuxdo oo dhaadheer ayaanu ahayn oon isugu jirnay mas-uuliyiin oo aan aniga ka mid ahay oo wasiir ah iyo xildhibaano iyo dadkii kale hoteelka lahaa iyo shaqaalaba iyo dad kale hoteelka nala deganaa intaas ayaa meesha ku dukanaynay ufalka markaas ayuu dhacay wasiirka kalluumaysiga ee khayraadka badda maxamed cumar caymo waxaa kaloo uu sheegay in hoteelka si weyn ay u difaaceen ciidamada amniga ayna ka hor istaageen maleeshiyada ururka al-shabaab inay gudaha u galaan aad baa loo difaacay waayo gudaha way soo geli waayeen haddii gudaha ay soo galaan khasaaruhu intaa waa ka badnaan lahaa gudaha maysa soo gelin qaraxa markuu dhacay labada dhinac baa ciidankii isu qaybiyey fadheena laftideena mas-uuliyadeena qaarkood baa qorin soo qaatay oo aan ka mid tahay nin weliba inuu isdifaacu ismaaray uu ku talagalay ilaah baa nala garab galay wax dhib ah oo kale oo nin mas-uul ah u gaarina ma jirto waan gartay marka dee mas-uuliyiintiina adiga laftaada maad ka qayb qaadatay difaaca difaaca difaacan hadda waxa waaye nin walba waxa waaye maxaa la dhihi jiray madaxaada madax ku xiro nin walba waa ku qasban yahay inuu isu difaaco xilligaasoo kaleenta ma jirto mas-uulaan ahaye ani difaaca keliya kuma ekaan karto o askartaada markay qori haysa adiguna waa inaad qori qaadataa mar haddii lasu yimid waxaa loo baahan yahay haddii aad dhimanayso walba adoo dagaalamayo ee wax dilaya adigana in lagu dilo intii adigoo far marano gacnaha taagtaaga lagu dililaa daqiiqada uun kadib markii uu dhacay weerarka hotel weheliye ayaa weerarkaasi la mid ah ay mintidiinta al-shabaab ku qaadeen hotel siyaad iyagoo adeegsanaya baabuur laga soo buuxiye waxyaabaha qarxa iyo dable hubaysan oo gudaha u gashay hoteelka cabdulqaadir khaliif xiire waa mid ka mid ah maamulka hoteelka waxaana uu xilliga weerarka uu ku sugnaa gudaha hoteelkaasi waxa uu iga warramay sida ay wax u dhaceen walaal meesha gaari baa aad gaariyaa soo galay qarax ah uu qarxay kabacdi ciidanka afur bay ku maqnaya ma garatay waa gartay gudahey ku jireen afuray ku jireen baanka laba cunug waa banaanka joogtay hal nin baa meesha marka ku dhintay inta kale dadki waa badbaadeen dadki badanaana waa dad shacab iska ahayn dad iska caadi meesha dhex degan hoteelka ma garatay waa gartay kabacdi maxaa dhacay kabacdi qarax baa dhacay xabadaa la isku garsaday ciidanka gudaha xabadaa isku rideen kulley saddex nin bi afar nin wax lagu sheegaya maaqaan meesha waxbaa ka shiri dhacay alxamdulilah meesha dawladii ay imaadeen alxamdulilahu tacala meesha weerarka waa waa ilaa hadda waa ilaa hadda waa amniga waa la sugan garata ciidanka dowladdu imise daqiiqo imise saac kadib bay idin yimaadeen ciidanka ciidanka horta guriga hoteelka madaxtooyada horteeda ma garatay waa gartay wax badan horta xabado markay socdeen ciidamada madaxtooyada qaranka ayaa meesha yimaadeen shacabin baa dhacda wax yar oo gudaha u galeen qolooyin alf gurub lahaa qolooyin hayaadan oo sugada ka tirsanna meesha yimaadeen alxamdulilah tacaala marka meesha dagaal lasna kama dhicin dambooyin miinooyin waxaa isku qarax yar ay meesha kasoo diyeen waan lasoo afjira ma garata waa garta waxaad ii sheegtaa dad ka dhintay inta adigu aad aragtay adigu intaad indhahaaga saartay intaa indhaha saaray ani ani how hal qof baan arkay hal qof aniga noo shaqeynayay iyo dadkii ayaga isqarxiyeen oo saddex qofna hilib hilib guddo meesha daasama garata ilaa haddana naftaa ma ma sheegi karna ilaa hadda laakiin dad kilba badan saddex saddex qof hal qof baa baan iskusii qarxiyay gaarigiisa anaan garata cabdulqaadir khaliif waxa uu sheegay in hoteelka uu khasaare badan soo gaadhay alxamdulilah tacaala ku hadda khasaaro khasaaro xun baan soo gaaray hoteelka soo gaaray insha allahu tacala waana kasu doonaa insha allahu tacala waana sii wadayna shaqadeena shaqadeena waa sii wadayna insha allahu tacala qofna uma joojinayno waa garta khasaaraha idin soo gaaray maxaa ka mid ah khasaaraha hoteelka ala- khasaaro abihii iyo wixii internetkii matooradii alaabtii cuntadii dadkii aan u talagalanay soo dhaweynta servicekii wixii oo dhama waa naga ala- alaabtana waa jajabeen eberay noqdeen eber waa garta marka ma rasaastaa jebisay rasaastii dowladda ciidanka iyo ay dadkii qaraxii qaraxii horta zaa'id noo saameeyey qaraxii baarkii iyo wixiinan eber naga siin garata ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradan waxaana ay ahaayeen weeraradii ugu cuslaa ee al-shabaab ay ka geysato magaalada muqdisho tan iyo bilowgii bisha barakaysan ee ramadaan
aad ayuu mahadsan yahay haruun macruuf oo nala socodsiinaya warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa v o a
haddaba dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada gaashaan ay soo afjareen labadaasi weerar xalay islamarkaana ay dileen labaiyo toban ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo weerarkaas ku lug lahaa waxaa kaloo dowladdu sheegtay in daqiiqaad ka hor weerarka ay ciidamadu ka war heleen in wadada Mak- maka almukarama uu ku sugan yahay baabuur laga soo buuxiye waxyaabaha qarxa arrintaasi iyo sida howlgalka loo soo afjaray ayaan ka waraystay wasiirka amniga cabdirasaaq cumar maxamed
waxaan umarkaa waa ku mahadcelinayaa yani sida aad mar walba ugu dadaasho inaad yani wararka wadanka gudihiisa ka dhacaya aada gaarsiiso ummadda soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan marka xigto haddii aan warbixin yar aan ka hormariyo dhibaatooyinka ay geysteen labada weerar waxay soo weerareen waktigii afurka abaarihii adiga lixdii iyo toban daqiiqo waktiga soomaaliya ayaga waxay soo weerareen hotel weheliye gaari oo qarax waday ayay ku dhufteen albaabka waxaa meeshaas eh, damage weyn oo ay geysteen ma jiraan Eh, laakiin waxay waqti qaadatay maadaama nalalkii hoteelkiisa ay dameen sidii ayaga loo yani loo loo loo dili lahaa eh, qolada weerarka soo qaatay al-shabaab sidii loo dili lahaa ayaa xoogaa yar waqti qaadatay Eh, waxaana lasoo afjaray waqti aan hal saaca gudihiisa ka badnayn Een, eh, ayaan jeclahay inay ahayd khiyaasii Een, ayagii waxay ahaayeen todobo todobadii shabaabka waxaana meeshaasaa lagu dilay wax dhimashaa oo shacabka soomaaliyeed ee hoteelka degenaa kasoo gaaray ma jiro Eh, waxaa jiro dhaawac ilaa iyo saddex iyo toban qofooda waxa ay islamarkaa sidaas oo kaleeto baabuur qadaxa iyagana ku dhufteen oo nooha ah albaabka hoteelka siyaad eh, kasoo horjeedo eh, villa soomaaliya dhinacna ka hayo hoteelka s y l runtii eh, muddo dheer bay ku jireen hoteelka waxaa nasiib wanaaga in yacni lasoo afjaray horta Eh, ilaa iyo shan qofoodna meeshaas oo al-shabaab ay meesha lagu dilay waxaa wax aada loogu farxa ah in yacni damageka la filanayo muddadaas dheer oo ay meesha ku jireen iyo markii lasoo afjaray Een, een, wixii meesha kasoo baxay laba waxyaabood oo isku isku dhigma aysan ahayn oo hal qof oo shacaba uusan meeshii ku dhimanin Eh, waxaa jira laba saddex qofood oo oo dhaawac fudud uu soo gaaray intaasaan rabaa horta inaan kugu soo koobo waxyeeladii ka dhashay labadaas qarax ee ee, labadaas eh, weerar ay kusoo qaadeen labadaas qof marka labadoo weerar xiriir miyaa ka dhexeeya bay kula tahay labada labada hotelba maka almukarama ay kala saaran yihiin jidka maka almukarama Eh, midka waxaa horeeyey weheliye laakiin waxaa u dhexaysay daqiiqadaa u dhexaysay Eh, hal daqiiqo ayaa u dhexaysa u malaynaa haddii aysanba ka yareen second kasaysan ahayn labada labada qarax runtii wax badan uma dhexaynin kollayso eh, haddii aan wax yar kaaga sheego een, midda een, een, hoteelka een, weheliye een, toban daqiiqa ka hor ciidamada nabadsigida waxay heleen xog sheegaysa in baabuur noocaas oo qalax wado uu jidka makaal mukarama uu soo marayo waxaa iyadana nasiib wanaag ahayd oo aan hadaayo hilmaam inaan sheego in baabuurka iyadoo lagu daba jiro la raadinayo oo meeshii een, hotel weheliya agtiisa markay marayeen ciidamadii nabadsigida inuu qaraxa dhacay oo gaariga uu galay hotel weheliya isku qarxiyey oo aysan u suurto gelin oo ciidamadii amniga nabadsigida ay ka dabagaleen meesha oo ay hoteelka dhinaca kale xitaa uga sii baxeen dad banaankana lagu dilay badanaa dadkii ahaa een, shabaabka waa gart marka ciidanku ma ciidanku way uga sii horeeyeen hoteelku dhexeeya dabcan oo yani tim timinka u dhexaysay markaa fiiriso wuxuu ahaa wax la soo abaabulay Eh, laakiin lala beegsanayo oo yani shacabka soomaaliyeed Em, inkastoo annagu mar badan aan yani siyaasad xitaa ka soo saarnay ku wajahan dugidda amniga hoteelada oo angolaha wasiirada aniga aan ka ansixiyey laga ansixiyey oo ahayd inay difaacooda xoojiyaan waxyaabo badan ayadana taa em, runtii em, hoteelada waxaan rabnaa inaan yani enforcementiga inaan bilaawno oo muddo grace period baa jiray ilaa saddex bilood ka hor bay ahayd waxaana isleeyahay saddex bilood gudahooda wax way ku xawaysan karaan in kaamarooyin lagu xiro hoteelada in yani emergency exit doors loo sameeyo hoteelada Eh, qa- siyaasad qaab siyaasadeedkaas oo golaha wasiirada ansixiyey ayaa jiro oo hoteel walba ay waajib ku tahay inuu raaco uu fuliyo sidaas laakiin dee wixii qadarka uu- lama celin karo marna Em, waxaana meesha ka muuqata inaysan hoteeladii markaa aysan eh, ku diya- diyaarsanin difaacii iyo iyo sidii looga baahnaa inay usugaan amniga hoteelada sababtoo ah ayaga naftooda hoteelada waxaa waajib ka saaran yahay inay sugaan amniga dadka eh, ragga dadka iyo eh, shacabka soomaaliyeed ee hoteelada degan ee gastiga u ah inay sh- eh, amnigooda sugaan ayaga naftooda waa waajib ayaga saaran Eh, laakiin hadda anigu cidna hoteelada kuma eedayo yani amni darro Em, laakiin waa waxaan rabaa ina yani muhiimadda ay leedahay waa gart hoteelada naftooda iyo shacabka soomaaliyeed inay xil iska saaraan eh, sugidda amniga waa gartay labadan weerar meesha laga soo abaabulay iyo maaragtay halkaas siday ku soo gaadheen wax macluumaaday baadhitaan ma ku samayseen wax baaritaan oo hadda aniga aan ogahay oo la sameeyey ma jiraan laakiin bisha ramadaan oo hadda saddex labaatan marayso birita afar iyo labaatan ay tahay runtii em, annagu waxaan sameynay em, qorshe lagu sugaya amniga magaalada xamar bisha ramadaan gaar ahaan oo- oo comprehensive ah ah, oo yacni ay ka wada qayb qaateen afarta taliya ee ciidamada qalabka sida ay ka qayb qaateen aniga aan ka qayb qaatay wasiirka gaashaandhig uu ka qayb qaatay oo aan ka u geynay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay labadaba ay yidhaahdeen waa balaankii ama qorshihii ugu wanaagsanaa ee amniga lagu sixi karo ilaa iyo haddana wuu wuu socday si fiican buu u socday u shaqaynayay laakiin dee mararka qaarkood waa dhacdaa yacni em, inay yacni em, wax qadamaan ama yacni eh, habacsanaan yar ay dhinaca dhinaca ka dhacdo waa dhici kartaa
kaas waxau ahaa wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo igu warramayay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho haddaba weerarada al-shabaab ayaa u muuqda kuwo soo noqnoqonaya muddooyinkan dambe iyagoo beegsanaya goobo kala duwan sidee haddaba looga hortegi karaa arrintaasi su-aashaasi iyo guud ahaanba ammaanka caasimadda muqdisho waxa aan ka waraystay cabdinaasir maxamuud oo ah khabiir dhinaca ammaanka ah oo magaalada muqdisho ku sugan
guud ahaan magaalada markaad aragto jawi ahaan ma xuma dadku way wada socdaan way wada shaqaysanayaan waa meel walba wax dhibaata uma aragtid markay aragto haddana waxbaa jira waa adiga haddaba ka warhayo dhibkaana uu dhacay marka jawiga guud waa iska degan yahay haddaad fiiriso haddana dhib wow au jiraa oo bartay magaaladii ummad badanaa ku nool amnigeedu sometimes markaad fiiriso oo kaliya aad u haysataa waxbaa dhacayna mar kasta waa laleeyahay hadda waxaa dhacay waa aad maqlaysa sidaan ka warqabno muddooyinkan dambe weerarada al-shabaab way soo noqnoqdeen marka sidee looga hortegi karaa Een, horta kahortagu waa ju- wajiyo badan buu yeelan karaa Een, nimanka ayaga ay horta dagaal kuma socdo oo markii hore waad og tahay dagaalaa jiray dowladda weeraro badan bay qaadaysay hadda ayaga ayaa weerar ah ayagaa dhul badan qabsaday ayagaa muxuu ahayto guulo badan gaaray ee, gobolada meelo kamid ah maadaama aan weerar ku socon oo weerarka uu ka joogsaday aagag badan oo muxuu ahayto ciidamadan ee, dowladda ay joogeen ay dib uga soo baxeen waxay jaanis u heleen in meel kasta oo ay markaas dhan kala yihiin ama si bareer ha ku tageen ama si qarsoodi ha ku tageen ay muxuu ahayta howlahooda ka fushadaan maadaama wax weeraroo ku socda aanay jirin inta badan waxa ay kooxda shabaab beegsadaan hoteelada marka sidee loo sugi karaa ammaanka hoteelada hoteeladu horta intaan hadda arkayay magaalada arkayay muxuu ahayto dadaallo badan baa jira jagbointiyo badan baa jira marka waxaa laga yaabaa in ay tahay eh, waqtiyada ay hadda ku aadiyeenna waa waqtiyada afurka ah oo dadkii maanta soomanaa afurka u diyaar garoobaya oo qof waliba attentionkiisa uu jiro eh, in uu afuro marka waxay ka faa'iidaysteen dabcan aqoon ay u leeyihiin waktigaas daba ay dad dadka kamid ay yihiin waktigaas caadiga ah oo dadku uu attentionkiisa siinaya afarkii ciidankii meelaha ilaalinayay ayay ku aadiyeen si ay uga faa'iideystaan jaaniskaas ayaga marka waxaa jilacsan baan qabaa xagga amniga qa- dadka sugaya ayaa ama aqoon yari ha noqoto ama muxuu ahaayto sabab kale ha ku timaado marka waxaa adag waxaa jilacsan qaabka amniga loo sugo inkastoo aad arkaysa dowladdu inay dadaalayso ciidamadeedu meel walba ay taagan yihiin haddii la isku dayo macnaha in een, magaalada bandow lagu soo rogo wakhtigan magaalada muqdisho ma kula tahay in bandow isku socodka habeenkii ay suurtagal ka tahay waxse ma taraysa arrintaas Een, horta qorshaha ay samaynayaan raggan wax samaynayaahi ma ahan ciidan hubaysoo magaalada ba- maraya inta badan waxay ka mid yihiin dadka magaalada dhammaanteed dabcan inay degan yihiin baan malaynayaa u malaynayaa Ee, si kasta oo am- bandow loo rogo loogu- loogu soo rogo magaalada iyaguna laasin haba daciifto howlgalkeedu laakiin way shaqaynayaan oo waa suuragal inay waxyaabo geystaan laakiin bandowgu wuxuu keenayaa dhibaato aada u badan oo dadka laga yaabo waqti soonkan hadda lagu jiro inaadan xaafadaadi xaafadan ahayn intaad ka afurto ad xaafad kale in aada laga rabo adaa aada rabtid waxaa laga yaabaa muxuu ahayto in aada cibaadaysanaydo ma- masjid aada aadi lahayd marka bandowgu dhibaatadiisa ayuu leeyahay wax macnolana inuu soo kordhinayo u malayn maayo kaas waxa uu ahaa cabdinaasir maxamuud oo ah khabiir dhinaca ammaanka oo ku sugan magaalada muqdisho waxaana uu ka hadlayo falanqeynaya weeraradii shalay fiidkii lagu qaaday laba hotel oo ku yaala magaalada muqdisho xuseen barre aadan ayuu ugu warramay khadka telefoonka halkaaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bugga v o e somalycom isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america ciidamada maraykanka ayaa shaqada ka fadhiisin doona ilaa afartan kun oo askari saddexda sano ee soo socota dhimista ciidamada ayaa kusoo beegmaysa iyadoo caalamka ay ka jiraan xasarado wariyaha v o eda uga soo warrama xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka carla baab ayaa warbixintan ku faahfaahinaysa arrintaas xuseen barre aadan waagan
dhimista miisaaniyadda ciidamada maraykanka ayaa kaliftay in afartan kun oo askari shaqada laga fadhiisiiyo ilaa iyo ugu dambeyn sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka generaal randi george ayaa warbaahinta u sheegay in dhimista ciidamada oo sannadahan u dambeeyey soo socotay ay yaraynayso tirada askarta ciidanka This reduction amounts to a cumulative cut of 120,000 soldiers from the regular.
ciidamo army.
dhimistan ayaa soo socotay waxaanay tan iyo sannadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii la dhimay boqol iyo labaatan kun oo askari oo u dhiganta boqolkiiba koob iyo labaatan milatariga ayaa sheegay in ay qasab ku noqotay in tirada ciidamada oo ahayd afar boqol iyo sagaashan kun oo askari ay ka dhigaan afar boqol iyo konton kun si ay u badbaadiyaan amaba ay ugu dhiganto lacag ka badan toddoba bilyan oo dollar oo afarta sano ee soo socota loogu talagalay in la badbaadiyo dhimista ciidamada ayaa saameyn doonta lix iyo labaatan saldhig oo ku yaala gobolada kala duwan ee maraykanka generaalka ayaa sheegay in sidoo kale ciidamo dhimistu ay saameyn doonto ciidamada maraykanka ee ku sugan dalalka south korea jermalka iyo talyaaniga cornel steve warren oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa v o eda u sheegay in dhimista ciidanku aanay ahayn arrin cusub after World War One, after World War Two, uh, after any war.
dagaalkii uh, koowaad that ee we've adduunka been iyo involved kii in.
labaad ee There's adduunka always kadib been iyo weliba dagaal tried kasta and oo aanu galno kadib waxaa la dhimi jiray ciidanka laakiin haddii uu koongaresku joojin waayo jarista ama dhimista miisaaniyadda dowladda federaalka ah ayaa laga baqayaa in arrintu ay sii xumaato sida uu sheegayo general randy george Unless the provisions of the Budget Control Act are changed or reversed, the Army will have to cut an additional 30,000 soldiers.
haddii aan wax laga bedelin qodobka xakamaynta miisaaniyadda waxaa ciidanka qasab ku noqon doonta in ay soddon kun oo askari oo dheeraada shaqada ka fadhiisiyaan waana arrin keeni karta in ciidamadu ay ka jawaabi kari waayaan amaba ay ku adkaato in ay xakameeyaan xasaradaha isbeddelka badan ee dunida ka taagan dhimista ciidanka ayaa ku soo beegmaysa iyada oo wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku ay isku diyaarinayso sidii ay ula qabsan lahayd qorshaha dhimista kharashka difaaca oo lagu wado in tobanka sane ee soo socota laga jaro lacag gaadhaysa hal tirilyan oo dollar mahadsanid xuseen barrow inoo soo koobaya warbixintii kaarlabaab haatanna intaynaan u gudbin dhinacii sugaanta bal qodobkii ugu doorka roonaa wararka iyo xuseen baraaden mahadsanid haaruun ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku guuleystay inay dib ula wareegaan laba hotel oo ay kooxda al-shabaab xoog ku qabsadeen fiidnimadii xalay ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa weeraradaasi ku dhintay lix iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen saraakiil iyo dad goobjoogayaal ah weerar koowaad ayaa lala beegsaday hotel weheliye halka qaraxa labaad amabase weerarka labaad lala beegsaday siyaad hotel oo ku yaala isaguna isla jidka maka al mukarama mahadsanid xuseen haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada qasiidada nebi ammaanka
xududkii ilaahay xabiibkii udgoonaa xadhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko
qasaa'idkaasi halkudhigiisu yahay bisha soon xurmeeya ayaanu ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii idaacadeed oo saaka idinka imanaysa laantaaf soomaaliga idaacadda v o e tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo haaruun macruuf iyo dhammaan v o e idinle sidaas iyo subax wanaagsan xajiya ee bayidhiila wuxuu joogowey waajibka xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.